cabdulaahi rashiid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada muqdisho waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xidhiiraan macaamiishiisa gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda shirkadaha hadda telefoonada laysku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay inaan hal hal telefon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadoodoo kala duwan iyo hal kaar aan hadeertaan faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay iyo macaamiisheenii oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefon ka wada heli karno oo waagii hore nagu kala qasbaneed inaan laba telefon ama saddex telefon aan ka kala wacno cabdirashiid maxamed siciid waa madaxa shirkadda dahabshiil group oo ay ka mid yihiin shirkadaha somtel iyo iidahab somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyey inay isku furaan khadadkooda waxa uu soo dhoweeyey tallaabadan sida aad la socotid interconnectionka ama isku xidhka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay muqdisho wuxuu ka hirgalay hargeysa iyo somaliland puntland weli kama hirgelin marka puntlandna waa rajeynana iyadan inuu ka hirgalo isku xidhka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonna isu diraan kii maaragtay fariimaha waxaama s m s loo yidhaa la yidhaahdo ama kan lacagta ama mobile paymentska kaas weli ma hirgelin waan rajeynana kaasuna inu waqtiga saxaa hirgalo iyadoo shirkadaha iyo dowladuba ay ka wada shaqaynayaan haddii alla ka dhigo maadaama arrintan u tahay wax dan u ah dadka soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla isku furitaanka khadadkani sidee bay u saamaysay macaamiisha
runtii muddadii uu bilaabmay weliba maaragtay magaalooyinka ama gobolada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbedel waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon dhowr sim card bay sidan jireen hadduu shirkad heblo la hadlayo waxau ku khasbaya inuu sim card kedi iibsado tan iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya hadduu baahan yahay haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo oo faamiligeedii faamiligii qofkaas ama qoyskii faamiligaas ama ganacsatadii ula dhiirgaraynayay uu u isticmaalo taana haddaanu sumteelnahay iyo qasab shirkadaha kalena waanu rajaynayaa waa mid ay dee u arkaan inay macaamiisha dan u tahay oo ay korar badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan samteel ahaan iyo idahaab ahaanna waa mid aanu soo dhaweynayno waayo macaamiisha nagu xidhan waa dee ama dhulka soomaalida degtaa waa macmiil u baahan in danahooda loo fududeeyo mar walba anago inaan danahooda u fududayno ayaanu doonaynaa oo ay si fudud u wada hadlaan shaqooyinkooda u qabsadaan kuwa sheerska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaanu doonaya iyagana inay guul u arkaan horumarkaa dadka soomaaliyeed usoo kordhay meelay joogaanba shirkadda isgaarsiinta ee golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka puntland waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka telefoonada iyo kuwo kale doctor maxamuud cabdiraxmaan oo loo yaqaano doctor horri waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee golis waxa uu iga warramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduhu ay iswici karaan iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin baan interconnectionka hirgelinay annagu oo waxaa macaamiishoodu ay wici kareen hormuud waxay wici kareen telesom somtelna hadda broseskii inay iswacaan uu socdaa oo ilaa iyo february laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda somtel barnaamijka in iswicitaankii somtel iyo golis uu hirgalo arrintaasi way socotaa waa broses iyadoona hadda socda oo laga shaqaynayo laakiin hormuud iyo iyo iyo telesom muddo badan oo dhowr sanawaad ah baa hadda ay socotay inay iswici karaan hormuudna golis waa wici karto golisna ay hormuud wici karto saasoo kale telesom marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay macaamiishii ma kordhayaan adeegii ma kordhaya haddii uu kordhaya intee leeg bay kordhayaan run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalahan o t t-ga la yidhaahdo oo social mediaha iyo whatsappka iyo waxa lamidkaa ay aada u shaac baxeen daruuri ma ahan oo waagii hore dee internet ma jirin qofkii haysta simcard combany ka mid ah ma heli karin qofka simcard kala haysta oo shirkad kala haysta ma wici karin laakiin hadda waxaa suura geliyey internetkii oo qofkii shirkadda arabta hayso whatsapp baad ka wici kartaa ama facebook baad ka wici kartaa ama instagram ama social media baad ka wici kartaa o t t baa la yidhaahdaa anigu hadda kula hadlaya simkaarka igu jira mobileka aan hawato hadeer waa golis oo soomaaliya ah waxaan kaana hadlayaana waa u k weli simkaar u k ma qaadan umana baahan hadda inaynu wada xiriiro oo wada hadalno oo oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda through internet baynu ku wada hadlaynaa by default hadda internationalku waa jiraa ama qofku ama ha raba ama yaanu rabin oo through internet baa interconnectionka ku hirgala marka daruuri hadda weyn ma ahan laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yidhahda m t r oo oo oo awal problem ka jiray raidka qofka markii shaqadu kusoo wacdo kan kale uu ku dhammaado khadku waxaa la yidhaha mobile terminating rate bricekaas baa problem ka jiray oo sharakaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd hay-addu marka waxa ay ay ay go-aamisay oo iyadu ay markii sharakaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go-aamisay raidka m t r-ka shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee oggolaaday inay macaamiishoodu iswacaan waa shirkadda hormood oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn soomaaliya yaasiin xasan yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda hormood maxaa laysku haya awal oo laysku diidanaa waxyaabo farsamo runtii in laysku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud laakiin markii gudaha loo galo waxyaabo badan baa ka dhalanaya oo oo farsamo ah oo hadday ahaan lahayd qalabkii hadday ahaan lahayd tariifadii lagu lagala qaadan lahaa hadday ahaan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa arrimo badan oo farsamo ayaa jiray arrimahaasna intooda badan adduunyada waxay ku xalisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya kuwii iyo xeerarkii iyo hay-addii markii ay hawshii guda galeenna runtii way fudaadeen oo way dhamaystirmeen waa gartay marka hadda ka soo qaad hormood iyo shirkadda labaad ee kusoo xigta somtel oo kale kaba soo qaad marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihin
lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal ana shirkada kale lasoo wacay ayaa ayaa qaadanaysa daqiiqadii masaa laga qaadayaa qofka hadda wacaa shirkad kale khad kale oo gudaha ah
daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid ah daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo marka hadduu shirkad kale u gudbaayo ilaa toddoba sinti inay gaaraysaan u malaynaya mustafa yaasiin sheekh maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka waxa uu ku sifeeyey hay-addaasi inay tahay hay-ad si madax bannaan u gudata howlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka waxa uu iga warramay dadaaladii laga soo maray in laysku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha runtii waxaan soo marnay waddo dheeraan soo marnay oo ku saabsan isku xirka haddii la yidhaahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaawo labada kun bishii december sanadkii labada kun bishii december ayaa waxaa dalka hirgalay isku xirkii ugu horreeyey oo ay hirgeliyeen saddex shirkadood oo xilligaas shaqaynaysay oo kala ahaa shirkadda albarakaad iyo shirkadda nationalin iyo shirkadda s t olympic isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa uu fashilmay waxaana mar labaad suurto galay isku xirkii labaad afar iyo toban sano kadib waxayna isku xirmeen shirkaduhu sanadkii laba kun toban iyo shanta halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay waxa ayna noqotay in mar kale wadankii uu noqdo isku xir la-aan iyo interconnection la-aan nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta la dhisay heed isgaarsiinta qaranka waxyaabihii ugu horreeyey ee aan ka shaqaynay waxaa kamid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqaynaya maadaama isku xirku uu halbeeg muhiima u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnectionka uu hirgeli waayo caqabadahaasna midda u horreysa waxa ay ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamyaha isku xirka oo hay-adda ay samaysay sidoo kale waxyaabaha aada u wiiqaayay in la hirgeliyo interconnectionka waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha kaas oo runtii marayay mararka qaarkood meelo aada u hooseeya ama ama ka sababa kalsooni dara dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaami la-aanta dhinaca kale waxyaabaha khilaafaadku ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionka u haka jiray ama uu go-i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo texraaco intaba sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka oo runtii loo baahanya in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo taasna waxayd culays dhinaca kale intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah tusaalaha dhinaca fruudka oo ah nambarada sida sharci darada ah loo isticmaalo ee shirkadaha badanaa khasaaraha geliya iyo howlo kaloo farsamo oo yaryara a jireen intaasoo dhan dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid mid mid kastana waxaan ka gaarnay xal waa garta marka heshiiskaas dabayaaqadii februair marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu goormay bilaabantay tan iyo intii laysku furay maxaa isbedeloo ku yimid adeegii iswicitaanka dadweyneha
runtii dad dadweynuhu aada ay u danaynayeen waxayna ahayd qodob weyn oo ay mar kasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo ay iswici karaan si dadweynaha uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan tusaale ahaan waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simikarkeeda soo qaato si uu uga waco hadda waxaa isku furmay shabakadihii o dhan waxaana nasiib wanaag aan aada usoo usoo dhoweyay shacabka shacabka ku nool jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka tusaale ahaan bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay hal milyan saddex boqol iyo sagaal kun sagaal boqol sideetan iyo kow daqiiqo iyo sideetan iyo saddex second kaasoo ah runtii number aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka sida uu hirgalay shaacin la-aanta iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka iyadoo la isticmaalayo taasna waxay na tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhoweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayeen fursaddan cabdulcasiis xaaji cabdulaahi qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda telecom soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka waxa uu isna iga warramay dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay shirkadaasi jirtay in la ysku furo khadadka gudaha shirkaduhu way kala tuhumsanaayeen way way istuhumsanaayeen waxaa jiray de markaas aada u jiray waxaa la yidhaahdo incoming callska international incoming callska
telefoonada dibadda ka imanaya telefoonada dibadda ka imanaya dadka dibadda laga soo wacayay oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo gelaya dartii ay aada ugu ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shakiga ugu weyn horta kaasuu ahaa sababtay taasi caqabadu ahayd maxay waxa weeyaan incoming coolka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba had boqolaba sida ay heshiiska ku gasho settlementigaas waa la bixin jiray haddii wax laysku yeesho haddii shirkadahaas qof dibadda jooga marka laysku settle gareeyo daqiiqadaha layswaco muxuu ahaayey waa waa waa dakhli buu ahaa dakhli ayuu u ahaa qaalina wuu ahaa koolasha soomaaliya khaasatan oo settlement rateka aada uu qaali u ahaan jiray marka taa darteed baa keentay in la kala shakiyo oo koolasha laisu soo gudbiyo shirkadii koolkii asagoo local ah oo dibadda isagoo ka imanaya in local lagaaga dhigo cabsidaas way jirtay one of the factorka issuega ugu ugu muhiimsan bay ahayd maxaa kaleoo ka mid ahaa caqabadaha kale
caqabadaha kale ka jiray waxaa ka mid ahaa in shirkad walba ay u arkaysay inay iyada tahay network leader iyada telefoonkeeda iyo nambaradeeda un ay faafin karto oo ma garanaysaa ay doonaysa inay ballaarsato ama iyada soo aragta inay inay ugu ballaaran tahay ayaa caqabadaha ka mid ahaa laakiin dee maanta sida muuqata in arrimahaas meel la iska dhigay ama adduunka lala jaan qaada la yiri waa wax wanaagsan baan u arkaa laakiin shirkad walba inay goonideeda u kobacdo oo goonideeda u ballaarato ama ayada network basekeeda ay ballaarsato ayay ahayd ishuyada ku dhex jiray shirkadaha dhexdooda marka haddii taa iska dhamaatay maanta waa wax weyn baan u arkaa marka maxaa ku lumayay taas inay in dadka gudaha isla hadli waayaan maxaa uga lumay dadka macaamiisha iyo shirkadaha wax uga lumay ma jiraan wax badan baa uga lumayey wax badan baa uga lumayey waayo laba shirkadaadoo isgarab degan oo ama physically isu muuqda oo telefoon ka wada shaqeeya haddana haddaana isgaari karayn oo ayna iswici karayn isla hadli karayn waa waa waa waa wejigabax weeyaan anusaan wejigax wejigabax weeyaan way soo martay way soo mareen shirkaduhu laakiin waxaan u arkayay inay wejigabax tahay
madaxa shirkadda dahabshiil group cabdirashiid maxamed siciid ayaa ii sheegay inay doonayaan in shirkadaha kale ay kala shaqeeyaan sidii isku furnaanta loo ballaarin lahaa oo loo gaarsiin lahaa adeegyada kale ee ay shirkaduhu bixiyaan sida qoraalka ama s m s-ka adduunka oo dhan interconnation waa wax ka dhaca shirkadaha caalamka oo dhani maraykano iminkaad joogtid uu ka dhacaa kenya uu ka dhacaa uganda uu ka dhacaa jabuuti inoo dhow uu ka dhacaa ethoobia uu ka jiraa interconnectionku ama telefoonada isku xidhani waa mid ay ay ay shirkadaha iyo dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan oo inta badan ay dowladuhu ay riixaan marka waktigu doonaba ha noqoto waxaa noo farxada in maanta horta codkii bilaabmay wixii dhimanna ama fariinta ha noqoto ama lacagta mobile paymentka isku xidhmaysana taana haddii alla ka dhiga sida ugu dhaqsaha badan inay u hirgalaan ayaanu rajeeyayn haddaanu samteel nahay waayo isgaadhsiintu horumarka dadka qayb weyn bay ka qaadataa dhinac walba marka shirkadaha soomaaliduna dantooday ugu jirtaa inay arrimahan ka wada shaqeeyaan macmiisha shirkad walba leedahayna dantooday ku jirtaa inay qofkay doonayaan la hadlaan markay doonayaanna la hadlaan haddii alla ka dhigo mustafa yaasiin sheekh maxamed maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka ayaa ii sheegay inuu iskaashi intan ka ballaaran dhex mari karo shirkadaha kaasi oo ugu dambaynna qayb ka qaata dib u soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka runtii iskaashi dhex mara shirkadahu waa laga maarmaan waana midka hadda bilowga ah ee aan hadayta ka warbixinaya ee ku saabsanaa in halkii kool ay laba shirkad iska kaashanayso in shirkadna soo bilowdo shirkadna dhammaystirto dhinaca kale iskaashigu wuxuu ka imaan karaa horumarinta kaabayaasha iyo baahinta internetka iyo isgaarsiinta dalka ood u malayso internetku inuu hadda yaallo xeebaha ilaa lix ilaa waxaa yaalla wadanka lix kaybal oo yaalla magaalooyinka xeebaha ah waxaa loo baahan yahay shirkado in iska kaashadaan siday u gaarsii lahaayeen deegaanada fogfog ee wadanka taasoo ah tusaale ahaan inaysan inay maalgelinta iska kaashadaan dhinaca isticmaalka adeegan iska kaashadaan aysana dhicinin in shirkad ay maalgelin geliso geliso deegaan ay shirkad kale maalgelin hore ugu samaysay taasna waxay suurto gelinaya in resourciga yarka ah ee la haysto uu gaaro dhammaan dalka oo dhan ama uu ku baaho midaasna waxay noqon kartaa howl kale ee aan ka wada shaqayn doono shirkadaha isgaarsiinta sanadahaas u socda insha allah doctor maxamuud cabdiraxmaan oo ka tirsan xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda golis ayaa qaba fikradtaasi lamid ah waxaana uu aaminsan yahay inay shirkaduhu yeelan karaan iskaashi ka ballaaran kan hadda jira adeegyo badan waxaa jira overlaabin isku samaynaya ama u baahan in la wada wadaago oo oo shirkaadku runtii ay si kharash badan loo cost badan loo yani loo safegareeyo ama loo yareeyo kharash fara badan islamarkaana adeegii uu ugu jabo intii suuragal ah bulshada waxaa ka mid a hadda taawaradan faraha badan oo maaragtay shirakaadku ay waxaa arkaysaa intaa saddex afar shirkadood oo hal meel afar taawar ka wada taagaya meeshii la rabay in hal taawar keliya uu ka taagnaado waxyaalaha ay u baahan runtii ay infrastructureka la midayn karo marka infrastructure la mideeyo waxay suuro gelaysaa in lacag badan oo lagu bixin jiray meelo aan loo baahnayn in lagu horumariyo dhaqaalihii meesha hadda baraiska lagu tartamayo iyo sixirka in lagu tartamo innovation iyo in afkaar cusub la keeno adduunku hadda waa aragtay five g baa la rabaa in la keeno wadanka waxay u baahan tahay in la geeyo internetka meel kasta oo tuulo kasta noloshiiba hadda ku xiran internetkii marka in la gaarsi la ballaariyo networkii iyo shabakadii telekomka oo tuulo kasta la gaarsiiyo infact dowlad bay u baahan tahay oo meelo badan oo kamid a runta hadda sharakaadku adeega waxay ku gaarsiiyaan iyaga oo khasaaraya ganacsi ahaan bay haddana bulshada iyagoo u danaynaya bay adeega gaarsiiyaan waxay u baahnayd meelahaas oo kale dowladuhu inay soo farageliyaan oo ay subsidy bixiyaan oo meelaha qaarkood waa private sector sharakaadkani waxay u baahan yahin marka inay siyaasadda dowladdu ay ku taageerto inay remote areaha adeegyada qaarkood la gaarsiiyo infacti way jiraan hadda oo hadda tuulo aan garanayo oo aysan ka jirin adeega golis oo kale hadda ma jiro soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu qiimo jaban dhinaca telefoonada hase yeeshee taasi kama dhigna in qalabka telefoonadu ay ugu tayo wanaagsan yihiin sida ay khubarada isgaarsiintu sheegeen barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo